waa tahay marka hore adiga magacaa ku bilaaba soo dhawow magaceyga cali maxamed cabdinuur aan lee dhahaa halkee kaga biirtay ciidamada dowladda federaalka waxaa kaga biiray ciidamada dowladda federaalka baraa waa kaga biiray taariikhta walaahi aniga ma sheegi karo laakiin inta aan aniga hadda aan ku jiro saddex sano ay dhan tahay marka waxaana igu kalifay dantaas waxaa igu kalifay aan gurigaa geeyey marka haddana waxaa marka markaa ku biiraysay maxaa lagu sheegay marka markaan ku biirayay wax hal habliya ma sheegin laakiin anaa isdhahay hungurigaas manaa labadaas boqol dadka qaadanayaan manaa anigan maskaxdeeda kusoo dhacday inaan aan hungurigaas ay geeyey markaa ku biirtay tababar halkee ku qaadatay tababar waxaan kusoo qaatay uganda waa gartay tababarka meeqa ku gasheen marka waxaa u galna tababarka waa badneen dad badanaa ahayn marka tiro ahaan meeqaa gaarayseen tiro ahaan waxaa gaarayn saddex kun saddex kun askari yaa idin tababaraya marka ajaaniba mise waa soomaali waxaana tababaray ugandhes oo ajaanib ah aana tababaray macalimiintu ay ahaayeen ugandhes ay ahaayeen waa gartay maadaama idin tababarhayeen macalimiin ugandhesa ama ugandhes idin tababarhaye ka waran bal intaa tababar ku jirtay maxaad la kulantay intaa tababar ku jirin walaahi waxyaabo badan oo rafaad ah ayaa la kulunay wax oo diinta aan lagu dhaqmayn diin la-aan iyo rafaad haddaa salaad u istaagto salaadan waa ulaa lagu dhufanaa waa salaad madukanaysa soo gal aa lagu leeyahay marka dhibaato badanaa kasoo kulun waa gartay tababarka markaad dhamaysateen halkee idin la geeyey tababarka markaa dhamaysan waxaa nala geeyey xamar muqdishoa nala geeyey muqdisho markaa nala geeyey qoryaashii hubkiia nala siiyey hubkii markii nala siiyeen waxaa nala geeyey furunta xoraa nala geeyey marka waxaa kow nala geeyey bacadweyne dagaal kow ku bilaaban marka markii labaadan waxaa dagaalkeen waxuu ahay shabeelow waa gartay shabeelow bal ka waran maalinkaas adi waxaad ka mid ahayd ciidankii halkaas lagu helay bal ka waran dagaalkaasi taariikh intee lagaa ka haysaa wallaahi bilaahi taariikh weyn ayaa meesha naga soo raacday meesh meel uu macnaa rafaadka iyo kii ugu xumaayo dagaal kii ugu xumaay ayaa meesha ku maran rafaad aa ka dhacay kalaxaadaa ka dhacay marka waad kii nooga xumaayo uu dagaalkaas uu ahaa ka waran dagaalkaasi khasaar intee lagaa idin gaartay wallaahi in badan dagaalkaas waxaa noogu gaartay dhowr qofood ayaa meesha noogu dhimatay iyo kala arar badan ayaa ka dhacay marka dagaalkii noogu xumaayo aan meesha ku marna dagaalkaas uu ahaa uu shabeelow waa gartay sidee lagu soo dhaweeyey marka
wallaahi gacan furun aa liigu soo dhaweeyey haddeer aniga gacan furun aa liigu soo dhaweeyey aada iyo aad marka walaalaha muslimiinta ahna waa hambalyo ayaa leeaha waa tahay maxaad ugu baaqaysaa ciidamada dowladda federaalka ee ka barbar dagaalamaya sheeyaha ee duulaanka ee ku jooga dalkeena wallaahi bilaahi inaan had iska dhaafaano waxyaabaha ayaga ay ku socdaan oo walaalahan ku qaldayaan oo ilmaha wiilasheen oo ku qaldayaan inaan had iska dhaafaano wiilasheen intii meesha ku jirtin waxaa leeyahay inaan ay ka tooba keenaan meeshaas iskaga soo baxaan aa rabaa gabagabadii waxaad leedahay dadkii garab kugu siiyey inaad kasoo goosato ciidamada dowladda federaalka dadkii garab igu siiyey odayaasheyga iyo nabadoon iyo nabadoonada iyo ayaa garab igu siiyey iyo waalidiinteeda iyo ayaa garab igu siiyey ayagan waxaa leeyahay waa waa ku mahadcelinayaa ayagan